habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacaddayada fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo jimco ah bisha abriilna waa toban sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo labaiyo labaatanka mitrban iyo bogoga v o a waa boggeena internetka ee v o a somaali com idaacaddayada habeennimona waxaa idiin daadihinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan ammaanka gobolka waqooyi bari kenya ee faarax iyo warar ka soo baxaya al-shabaab magaaladan gaariso miswaqooyi bari xuduudadeenna way xiran yihiin dad ayaana ganacsigooda si fiican oo si toos u socdaa oo ka keenaayo alaabar muddo kale kasoo gelinayaan dalka soomaaliya qaabkay wax ku soo gelinayaan wakhtiga la galay gaarisa oo jaamacadda gaarisa la galay waa wakhti xilligii ugu fiican oo qofka la dhaho waa la geli karaa ama dagaal ruuxa ala geli karto maxaa yeele dadka way hurdahayaan
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhegaystayaal laba qof oo lagu eedeeyey in ururka al-shabaab ay ku dileen gobolka bakool dad qaxooti ah oo soo gaadhay goor dhoweyd magaalada boosaaso iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii dunida
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in sawirqaado ka tirsan telefishinka qaranka ee dowladda soomaaliya ay galabta dabley hubaysan ku weerareen agagaarka isgoyska kaasa balbalaare ee magaalada muqdisho wariyahan ayaa la sheegay in dableyda aan weli heybtooda la garan ay dhowr xabadood rasaasa ay ku dhufteen wariyaha oo lagu magacaabo farxaan suleymaan daahir ayaa dhaawaca soo gaaray waxaa la sheegay in haatan lagu daweynayo cisbitaalka ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi dowladda soomaaliyase waxay dilalka
hay-adaha samafalka ayaa walaac ka muujiyey xayiraadda ay dowladda kenya saartay saddex iyo toban ka mid ah shirkadaha lacagaha kala wareejiya ee soomaalidu ay inta badan adeegsato war-saxaafadeed ay ku saxeexan yihiin shan iyo toban ka mid a ururada samafalka ee caalamiga ah ee ka howlgala soomaaliya oo ay ka mid yihiin hay-adaha care iyo ogosfarm ayaa lagu sheegay in lacagaha ay soomaalidu u diraan qoysaskooda ku nool gudaha soomaaliya ay sanadkii gaadhayaan in ka badan hal bilyan oo dollar hay-adaha samafalka ayaa war-saxaafadeedkooda ku xusay in tallaabada ay qaaday dowladda kenya oo ay uga horeeyeen dowladaha maraykanka iyo australia in ay saameyn weyn ku yeelanayaan nolosha dad badan oo soomaaliyeed oo ku tiirsanaa dhaqaalaha loo sii mariyo shirkadaha xawaaladaha waxaa kale oo ay hay-aduhu sheegeen in tallaabadan ay keenayso in ay joogsadaan howlihii shaqo ee ay hay-adaha gargaarku ka wadeen dadka soomaaliyeed gudihiisa dalka soomaalida idhahdee maxkamad ku taalla bakistan ayaa sii daysay nin lagu eedeeyey inuu ka dambeeyo weerarkii lagu qaaday magaalada mombai ee dalka indiya sanadkii labadii kun iyo sideedda oo lagu dilay boqol iyo lixdan iyo lix qof seki raxmaan lakfi oo ah taliyo sare oo ka tirsan kooxda ama maleeshiyaadka hubaysan ee lagu magacaabo lashkar adaa'iba ayaa lagu sii daayay damiin shalay oo khamiis ahayd qareenkiisa maalig naasir cabaas ayaa sheegay inuusan garanaynin meesha uu aadi doono lakfi ayaa xabsi ku jira tan iyo bishii februari ee sanadkii labadii kun iyo sagaalka kadib markii isaga iyo lix qof oo kale lagu eedeeyey inay xiriir ku lahaayeen weerarkii lixdanka saacadood qaatay ee ka dhacay magaalada ganacsiga indiya ee mombai lakfi ayaa markii ugu horreysay damiin loo ogolaaday bishii diseembar ee sanadkii tegay maalmo yar uun kadib markii iskuul ku yaala deegaanka bashaawir lagu dilay boqol iyo konton qof kadib cambaareyn adag oo uga timid indiya iyo wadamo kale ayay bakistan mar kale dib ugu celisay xarig iyadoo aan weli markaasi si rasmiya loo sii deynin muran xagga maxkamadaha iyo sharciga ayaa ka dhashay arrintaasi mas-uuliyiin kala duwan oo kasoo kala jeeda maraykanka iyo kuuba ayaa sheegay in madaxweynaha maraykanka barack obama iyo dhi- dhiggiisa dalka kuuba raul castro inay khadka telefoonka ku wada hadleen ka hor kulan taariikhi ah oo ay yeelan doonaan inta uu socdo shirka wadamada waqooyiga iyo koonfurta ameerika oo maanta oo jimco ah ka dhacaya panama city sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa v o a u sheegay in labada madaxweyne ay wada hadleen maalinnimadii arbacada ka hor intii aan madaxweyne obama u ambabixin jumaica iyo banama george laganoa oo ah ku-xigeenka wakaaladda wararka dalka kuuba ayaa isaguna arrintan xaqiijiyey madaxweyne obama ayaa gaadhay caasimadda dalka banama khamiistii isaga oo ka qaybgelaya shirka wadamada waqooyiga iyo koonfurta ameerika
halkaad warkaasi kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington doon siday laba boqol iyo konton qof oo soomaali ah oo kasoo qaxay qalalaasyaha ka socda dalka yemen ayaa galabta kusoo xiratay dekedda magaalada boosaaso wariyaheenna faadumo yaasiin jaamac ayaa tagtay dekedda oo la kulantay dadkaasi haatanna si toosa ayay faadumo qadka ugu jirtaa En faadumo bal nooga waran imaatinka dadkaasi iyo waxyaabaha ay iskugu jiraan ama macruuray u badan yihiin ma ragay u badan yihiin dad noocee ah ayay ka kooban yihiin dadkaasi
falastiin aad ayaa u mahadsan tahay abaarihii shantii iyo barkii galabnimo ayay ahayd markii ay dekeda magaalada boosaaso kusoo xirantay doontan oo lagu magacaabo mukulla waxaa la socday dad lagu qiyaasa laba boqol iyo konton inkastoo tirakoobka rasmiga ah maamulka puntland uusan weli shaacin falastiin haween caruur dhalinyaro iyo dad waayeeliba waa ay ka muuqdaan hadda waxaa socota eh, marka ugu horeysa dadka waa lasoo dejiyey rag iyo dumar ayaa loo kala saaray waxaa loo qaybiyey biyo timir buskud cunto fudud baa loo qaybiyey waxaa kaloo hay-adda w h o ay wadaa tallaal dadka waaweyn iyo caruurtaba ay siinayso sidoo kale waxaa socda diiwaangelinta dadkan oo lagu kala saarayo dadka eh, deegaanka ku leh magaalada iyo dadka aan ku lahayn shir jaraa'id oo goor dhow ay qabteen mas-uuliyiinta maamulka puntland oo wasiiro iyo wasiiro ku-xigeen isugu jira ayaa waxaa shirka jaraa-id ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha cabdullaahi xaashi qoob beero oo kamida guddi dhowaan dowladda puntland ay u xil saartay dejinta dadkan waxa uu sheegay in dadka aan deegaanka ku lahayn magaalada boosaaso in loo diyaariyey hoolal hoolal waaweyn oo ay ku nastaan oo hoolalka inji oo kaydadka ahaa korantaa loo geliyey suuriyaal ayaa loo diyaariyey goor dhow ayaa waxaa dadkan la geyn doonaa markii la kala saaro hadda dekedaan kusugannahay in wixii aan deegaan haysan halkaa la geeyo wixii kalena waxaa loo fasixi doonaa magaalada En, marka faadumo maxaa dhibaato ah ama waaye aragnimo ah ay dadkani kala soo kulmeen muddadii ay badda kusoo jireen
wallahi dadkaani waa dad horay badda u maray laakiin waxaad moodaa qaybtooda inay kusoo rafaadeen safarka udhexeeya sanca ilaa makulla xeebta eh, dekeda makulla waa meesha keliya oo dadku hadda ay kasoo dhoofaan qaar badan oo aan la sheekaysto falastiina waxay ii sheegeen inay em, kusoo rafaadeen wadada iyo gaadiidka iyo inay ka yimaadeen caruur waxaad arkaysaa caruuraan waalidkii dhala la socon waxaad arkaysaa caruur waalidkood qayb ka yimi oo deyntii buu bixinayaa kuwo leh islaan waxaa arkay afar ciyaala wada oo aabahood ka timi iyo caruurta qeyb kamid oo ay tiri bal halkaanaan nooliyo wax uga raaraadinaya waxaa jira haweeney kusoo foolatay eh, doonta dusheeda nasiib wanaag iyadoo aan dhalin baa cisbitaalka eh, loola cararay ambalaasta ayaa inay dhashay in kale hadda ma warqabo laakiin waxaa la ii sheegay cisbitaalka iyadoo isa sidato inay gashay falastiinay dadkaani waa dad soomaali ah waxaa ka muuqda eh, ka dhex muuqda dhowr qof aan isiri eh, kenyaati iyo yemen iyo wax saas laakiin weli xogta rasmiga ah ma aysan soo bixin magaalada boosaaso dadweyne aada u fara badan oo heliyada dadka ah baa dekeda afaafkeeda taagan qaar dekeda gudaheeda loo loo ogolaado walow ay walow ay adag tahay in dadka ay gudaha soo galaan waayo dadka laba boqol in ka badan ayaa dekeda jooga eh, ciidamada ammaankaa jooga madaxdeedaa joogta saxaafadeedaa joogta way adag tahay meesha inay qaado laakiin dadweyne aada u tira badan baa sugaya oo gaadiid iyo ku sugaaya waxaa jira dadku inta badan waxay ku weydiinayaan falastiinay taleefon iyo garac qaar baa koonfur kaa codsanaya qaar baa gobolada dhexe kaa codsanaya qaar baa waxay kaa codsanayaan magaalooyinka kale oo raba eheladooda inay la xiriiraan marka hawshu hadda way socotaa dejinta iyo hubinta dadkaanba way socotaa waa mahadsan tahay faadumo wixii waraya soo kordhanaya idaacadeheena soo socda ayaad kaga bogan doontaan
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o e waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
cawaysin wanaagsan dhegaystayaal laantaafka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan dadka ku nool deegaan u dhexeeya ceel garas iyo xudur oo lagu magacaabo hunyaley ayaa ku eedeeyey ururka al-shabaab inay ka dambeeyeen dilka laba ka mid ah odayaasha dhaqanka oo xalay lagala baxay guryahooda saakana meydkooda laga helay duleedka tuuladan haddaba mid ka mid a dadka deegaankaas ku dhaqan oo sababo amni magaciisa u qariyey ayaan khadka telefoonka kula xidhaana ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen horta odayaashan meel maaragtay magaalada laba iyo toban kilomitr jirto tuulo la yihahdo hunyaley baa xalay lagala baxay marka xalay lixdii saac oo habeenimo ayaa guryaha iyo magaa tuulada ka deganaayeen lagala baxay kadibna odayaashii isla xalayba waxay ku dileen magaalada dhexdeeda tuulada dhexdeeda ay ku dileen waaberkii saakay ayaa waxay dadkii ku waaberiysteen labadii oday oo ugaasada ahaa oo meedkooda tuulada dhex yaalo marka dhacdadaas saas ayay u dhacday waan gartay waxaana odayaashaas dilay nimankan jaha iyo jahadiidka ahoo dadkii birmageydada ahaa oo odayaashii hore iyo ugaasadii iyo haweenkii iyo muddooyinkan dambeba magaalada agaarkeeda waxay gowracaan waxay dilaan ka dhigay baa dhacdadaasna geystay ma garata saad ku xaqiijiseen inay dadkaasi dileen ay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab waxaa lagu xaqiijiyey dadku waa isgaranaayaan waa dad isgaranayo oo isku deegaan ahoo dadka dhibaatadaas geystayna waa dad hadda aqoon loo leeyahay waay ma garatay yaa xaqiijiyey marka in ay yihiin dad la garanayo oo arkayay markay odayaashaas ama dilayeen oo kale wallaahi waxaa kolley dadkii goobjooga ah oo xalay tuulada joogay markii xalay magaalada soo galeen qoladaas baa lasoo sheegay kadibna odayaashaas inay la baxeen baa haddana la sheegay dadku waa isgaranayaano waa dad ehel ahoo isdhex deganoo maaragtay dad meel kale ka imaaday maho waa dad maaragtay isla deegaanka degan waayo ma garatay marka maxay odayaashan u dileen kolley hadda odayaasha waxay u dileen muddooyinkan dambeba dadkii ugaasada iyo ganacsatada iyo dad badan bay hadda muddooyinkan dambeba magaalada agaarkeeda ay ku dhameynayeen marka taas un daraaddeeda ay u dileen maogi waxay u dileen hadda cid xaqiijin karta ma laha odayaashu waxay ku lug lahaayeen arrimo siyaasadeed ama arrimo kale oo cid lagu taageerayo ama warbaahinta may ka hadleen maya odayaal hadda warbaahin iyo siyaasad iyo hadda ku jira maana iska ugaaso ugaaso beeled iska ahaayeen oo ugaaso odayaal iska ahaayeen oo deegaanka joogo wax hadda siyaasad ay ku jireen xitaa dad hadda magaalo soo aadi jiray oo magaalo joogana xataa ma jirin dad uu maaragtay odayaal oo hool iska dhameeye waaye waxay hadda u direen oo hadda cadeymo oo kasoo baxayna malaha ma garatay odayaal iska waaylin ahaay ay ahaayeen marka odayaal waxay ahaa kolley hadda da-ay ayay ahaayeen ma garatay marka maxaafado guryaha loogu galay oo lagala baxay ka hor intii aan la dilin mise meherado ama meel kale ku sugnaayeen maya oday kastaba hoygu ma tuulada ka deganaa baa lagala baxay xalay lixdii saac marka isla lixdii saac oo marka waxay ku dileen magaalada maaragtay waddada dhexdeeda ay ku dileen marka dadkana waa dad iska tuulo deganaayo cabsi marka waxyaabahaas camal waxay markay geystaanna maaragtay xoogaa dadka way cabsiyaan oo marka adiga waabarkii dadkii salaada subax usoo kacay oo odayaasha arkay marka odayaashiina saas ayaa maaragtay lagu soo qaaday oo hadda lagu aasay n odayaasha maxabadda marka dilkooda loo adeegsaday mise waxaa loo adeegsaday waxyaabo kale maya xabad bay u adeegsadeen xabad bay u adeegsadeen isku meel bayna ku dileen ma garatay
mid ka mid a dadka ku dhaqan deegaanka huunyale oo u dhexaysa ceel garas iyo xudur khadka telefoonka iigu warramayey sababo amni ayuuna magaciisa u qariyey
toddobaad kadib markii weeraro ay maleegtay kooxda al-shabaab ay qof ku dhinteen magaalada gaarisa ee waqooyi bari dalka kenya ayaa laanta afka soomaaliga ee v o a go-aansatay in barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee maanta uu ka yimaado gaarisa waxaana aad barnaamijkan ku maqli doontaan faallooyin iyo talooyin ka turjumaya aragtida iyo dareenka dhabta ah ee ku xiriira dhibaatooyinka shabaab gobolkaasi ku hayso wariyaha v o e da ee gaarisa maxamed faarax shire ayaa noo soo diyaariyey soona jeedinaya dhegaystayaal marka aad barnaamijkan dhegaysataan kadib haddii aad aragti ka dhiibanaysaan barnaamijka noogu soo dira boggeena facebooka ama emeilka somali at v o a news com haatana kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka iyo maxamed faarax shire
dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee jimco walba sidan oo kale hawada idaacadda v o e da idiin soo maraysa waxaana isbuucan idinkaga imaanaya xarunta gobolka waqooyi bari gaarisa toddoba beri ayaa ka soo wareegtay kadib dagaalkii cuslaa ee xarakada al-shabaab ku qaaday xarunta gobolka oo dhibaato fara badan ay u geysatay muwaadiniin kenyaana ku dhowaad ilaa iyo boqol iyo konton qof dad gaaraya ayaa ku dhintay jaamacadda gaarisa university sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay dad kor u dhaafay ilaa siddeetan qof barakac fara badan ayaa ka jira gudaha dalkani kenya iyo cabsi soo soo food saartay muslimiinta ku dhaqan dalkani kenya taasi oo keentay kadib markii xarakada al-shabaab ay weliba kusii hanjabtay inay gudaha dalkani kenya dhibaatooyin culus ka geysan doonto dowladda dalkani kenya ayaa waxay ku soo rogtay bandow gobolada ismaamul goboleedyada gaarisa iyo wajeeriya mandheera iyo tana river taasoo ay ku sheegtay inay kaga hortegayso in qulqulatooyin kale ay halkan ka dhacaan waxayna iminka dowladda ku tallaabsatay inay soo bixiso ay soo shaaciso rag ay ku sheegtay inay ka dambeeyaan oo ay xiriir la leeyihiin xarakada al-shabaab ay ku sheegtay in hantidooda ay gacanta ku dhigi doonto baaritaanna ku samayn doonto sidoo kale waxaa jira shirkado kala duwan oo isugu jira shirkadaha socdaalka iyo weliba hay-ada maxali ah iyo weliba hay-adaha xuquuqul insaanka u doodo oo ayaguna xanibaad la geliya hantidooda qaxootiga dalkani kenya ayaa sidoo kale hogaamiyaasha bulshada iyo weliba hogaamiyaasha siyaasadda gobolkan ay ku eedeynayaan inay yihiin kuwa soo maleegayo dhibaatooyinka ka dhacaya gobolkani waxayna hogaamiyaashu ku andacoonayaan in lagu soo bacarimiyo ama lagu soo diyaargareeyo dhammaan qaraxyada ka dhacaya dalkani kenya gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab waxayna ka codsadeen madaxweynaha dalkani kenya uhuru kenyatta in dib loogu celiyo dalka soomaaliya qaxootiga ku sugan dalkani kenya soomaalida ah barnaamijka jimcaha waxaa nagala qayb qaadanaya maryan xuseen waraabe oo ah xubin ka tirsan guddiga nabadgelyada ee dumarka ee dalkani kenya sidoo kale cusmaan ibraahim cusmaan afmaroor gudoomiyaha guddiga nabadgelyada ee xeryaha qaxootiga ee degmada dhadhaab aan iraahde iyo weliba ismaaciil cabdiqaadir tooto oo ah xubin u dhaqdhaqaaqo arrimaha bulshada waa tahay maryan bal waxaad ka warantaa dareenkaaga ku aadan duulimaadkii ay ku soo qaadeen xarakada al-shabaab guud ahaan gobolkan maxamedow horta waxaan u dirayaa tacsiye eheladii caruurta ay ka dhammaadeen horta jaamacadda gaarisa waa jaamacad aad iyo aad u yar jaamacadaha kenya oo la furay u yar tahay laba sano kelix ayayna furan tahay sidii la filahayay si aan ahayn beena uu u tilaaba qaaday maxaa yeele laba sano oo isku xigto ayay caruur qaaday waxaan u arkaa arrin in lala dagaalamahayo aqoonta iyo waxbarashada caruurta ayada ah iyo horumarka gobolka uu ku hiigsanayo cusmaan ibraahim cusmaan afmaroor adigu say kula tahay bismillaahi aniga marka hore sida maryan oo kale waxaan u tacsiyeynayaa dadka kenya oo dhan sababta caruurta caruuree kenya bay ahaayeen hooyada iyo aabbaha dhaleen keliya kama xanuunsanin annaga oo dhan ayaan ka xanuunsannay arrintaas ayadee waa arrin annagoo dhan nagu dhacday gaar ahaan waxaan u tacsiyeynayaa dadka waalidiinta eh kuwa dhaawacane waxaan ilaahay uga baryaynaa inay caafimaadaan arrintaas ayada ah arrin la yaab la weeyey olajeedadeedana aniga waxaan u arkaa nimankaas way og yihiin ardada meesha ku xaraysan in ay u badan yihiin dad aana diinta islaamka haysanin marka olajeedadooda koowaad waxaa weeyey dadka muslimka ah oo tirada yar waddanka ku tira yar iyo dadka kiristaanka ah oo walaale ah oo nabadgelyo ku wada nool siday dhexdooda dhibaato ku dhigi lahaayeen ulajeedada koowaad aniga sidaa ayada ayaan ismaaciil haye adiguna ani marka hore maxaan u diri lahaa tacsiyo ehelada iyo qaraabadii laga wada dhintay marka horta maxaan dhihi karnaa arinta oo ka dhacday kollejka eh, jaamacadda waa arin foolxumo aad u foolxun ulajeedadeedana waa mid muuqato oo horta marka hore ulajeedada ay lahayn ayaga maxaa waye muslimkii iyo iskiristaankii in laiska hor keeno horta taas maysan dhicin fikradaasna midaan qaadan lahayn maba noqon lahayn hadda ko- hadda- haddaba marka maadaama dhalinyaro islaam ay dileen dhalinyaro kiristaankii ay dileen dumar ay dileen dumar la dilayo oo si foolxumo loo dilayo lagu qowracayo inay argagixiso ay geliyaan oo dadkii ay tusaan inay keenyada kale ay tusaan annaga wax- waxaan reebanayna ma laha waayo dalkeen iyo waxbaad ku jirtay ulajeeddo ay tahay marka arrintaas waxaa waa arrin oo fulay toban kugu soo noqon doonaa maryan een, waxaa jirto in een, kenyaanku tafsiiraad kala duwan ay ka bixinayaan inay dowladda gaabisay shacabku gaabiyeen yay kula tahay inay gaabiyeen oo een, ka hortegi lahaa bay kula tahay in dhibaatadan dhacdo aniga w- ma- qofaan eedayaa male dadka dhan way gaabiyeen dowladda way gaabisay dadweynihii wuu gaabiyey bicmushtarka wuu gaabiyey Eh, maxaa yeelay eh, dadkan guri bay soo mareen meel bay seexdeen jid bay soo mareen baabuur bay wateen meel walba way soo- waa waa laga gaabiyey dowladdii eh, laamaha laamaha sirdoonka waa laga warhayey ina wax uu dhici doono laakiin meeshuu ka dhici doono lagama warhaynin tan labaad dadweynaha way ka warhayaan inuu dad soo galay ama uu soo maray maxamedow maanta haddaad adiga isoo marto maxamed isoo mar waan dhihi karaa ismaaciil hadduu isoo maro ismaaciil baa isoo mar aan dhihi karaa laakiin qof aan garanaynin wuxuu yahana aan garanaynin wuxuu watana aan garanaynin oo maanta hoteelkayga soo saxday mise gurigayga soo saxday laasin waan ogahay nimankan intay soo duuleen cirka kamay soo degan sidii gorgor marka waxaad aaminsan tahay muwaadiniin wadaniyiin oo kenya ayaa la shaqaynaya ayaa la shaqaynahayaan laasin aduu aragtidaada maxay tahay cusmaan Eh, aniga aragtidayda wallaahi oo maryan kama dheero horka marka u horraysa waxaa jirtaa eh, aragti dheer maxaan ogsoonahay meelaha xuduudka ah sida haamey sida dhammaajaaley sida meesha la yidhaaho eh, halluuqo mar kastaba kolkay nimankaas ay soo gudbaan dadweynaha raboodka way keenaan way dowladda way u soo sheegaan maxaan masal ka soo qaadanay meesha degalamaa la yidhaaho ayay inta ka hor nimankan ka soo gudbeen toddoba beri ayay waddanka ku jireen maalin walbana shacbiga geedka hergalaan ay sheegahayeen toddoba beri markay waddanka ku jireen ayay xerada dhamaajaalayaa galeen shirow saaka hadda waagi bariyey waxaa rabood ii keenay shan iyo toban nin oo indha xiran in ay magaalada dhamaajaala kor fadhiyaan isla haddana sekuridka countiga subcountiga Dhamaa- ee- ee- ee dhadhaab waan gaarsiiyey waxaad arki doontaa ama dhici doontaa in ay weeraraan dadka ayaga oona tallaabo laga doodaadu waxay tahay dowladda ayaa ka gaabinayso dowladda ayaa boqolkiiba boqol gaabinaysa arrinta m- m- dadka eh, we- dadweynaha shacbiga ana eed bay ku leeyihiin sababtaasoo ninka tuge asaga oonan meel kusoo hoyda qabin waxba ma fulin karo waa tahay toto ismaaciil maxaad ku dari leed adigu aniga waxaan dhihi lahaa horta midda koowaad oo dadka gacanta siinayo al-shabaab magaaladan gaariso miswaqooyi bari xuduudadeena bay xiran yihiin dad ayaana ganacsigooda si fiican oo si toos u socdaa oo ka keenaayo alaab bermuda kale kasoo gelinayaan dhado- dalka soomaaliya qaabkay wax kusoo gelinayaan eedda markaa shicibka ayaa iska leh in la dhaho horta ani taa kuma raacsani laakiin eedda maxaa iska leh dadkan oo la shaqaysanayo oo la garanayo oo soo gelinaya al- alaabtan smuggle goodskan soo gelinayo waddanka marka waxaad leedahay koox isku xiran oo ciidamada booliiska iyo ganacsato ayaa hawshan ku ku lug leh way isku wada xiran yihiin security agencyga intuu kasoo qofkan soomaaliya markuu alaab ka keensanaya midda koowaad qasab waa al-shabaab inuu ku biiro horta marka raggan horta al-shabaabaan balaanka raadinaynaa kuwa annaga aan leenahay smaglaska waa guurka soo gelinayaan waa smaglaska inay boliisti iyo kuddi ee alaabtooda soo marsadaan qasab lacag ay ku bixinayaan corruption Een, een, maryan ma kula tahay in een, een, ganacsato soomaaliya ah ay yihiin kuwa ka dambeeyo waxa ka dhacaya halkan oo xiriir la leeyihin al-shabaab Um, maya aniga kuma raacsani maxaa yeelay horta markuu nabadgelye xumo ay dhacdo qofka u hore oo ay saamaynayso wana- waa bicmushtarka Eh, maxaa yeelay hadda waxaa dhacday inay eh, bandow uuna saaran yahay bandowgana labaiyo tobanka galabnimo waa la xiraa hoteelkii wax laga cunayay iyo loojka la seexanayay iyo dadkii kusoo hoyanayay iyo dadkii eh, maxaa ahaaye meesha ama cabitaanka cabi lahaa kulli waxii oo dhan wuu ka xirmay dukaankii wax laga gadanayo dukaankii wuu xiran yahay bicmushtar horta qofka u hore uu uu saamaynayo waa bandowga nabadgelye xumadana asagay saamaynaysaa qof nabad muxuu ahaa bicmuster ee ma dhihi kari aniga wax- wuxuu ahaaye xiriir buu la leeyahay mise asagaa la shaqaystaa muxuu ahaa kuwan way dhici kartaa dad ma aragta alaabtan keenahayo inay alaabtii dhexdooda lagu soo qarinayo hubka Eh, dadka keenayana waa dad ma aragta jimlo u keenahaya alaabtan waa lagala wareegaa markay inta keenaan dadka ayaga ee markay soo marinahayaan annaga waxaan leenahay ciidamada militariga waxaan leenahay ciidamada booliista waxaan leenahay ciidamada sirdoonka waxaan leenahay ciidamo la dagaalamaan eh, argagixisada waxaan leenahay ciidamo oo ma aragtaye sirta kilix bixiyaan oo nsis la dhaho oo oo ku shaqaleeba inay in- intelligence bes ay ay siiyaan dowladda marka arrimaha kulli ma dhici karto hadday laan ay ay ay la xiriirto laanta kale inay ogaato wa- ma- ma ma dhici karto kulli inay wada gafaan marka aniga hadday tahay hadday tahay inay eh, beec mushtarka la shaqaystaan beec mushtarka midka jimlada keenayo inay tahay way dhici kartaa laakiin midka deegaanka ah ma dhici karta hal mar ah inuu la shaqaysto waatay tatahay fikradda inay si qaldan laisku fahma ma aha laakiin aniga midaan leeya waa maxa waxaa waaye ma aha dadka bicmisharka oo magaaladan ka shaqaysanayo laga yaabo kuwa inay ku dhex jiraan ay ku lug leeyihin laakiin dadka alaabta jumlada keenayo sida ma- ma- ma marin u sheegtay jumlada keenayo waaya dhibaatada oo loyaltiga tusaayo al-shabaab markaa toosa intu halka kusoo geliyaan kuwa oo biliista ah oo lacaga ay siinayaan oo oo road block walba ay kusoo marayaan kuwaas ayagana waa ka mid waa isku dembi marka wax la kala qaadaya meesha ma laha waatay doqosmaan adigu gacantaa taagatay bismillah aniga horta waxaan qabaa eh, shirow dad bamistri ah al-shabaab horta dad annaga ma naqaano wiilka ardayga ahaa ee mandheera ku dhashay ee looyarka ahaa ee daraad ku dhintay meeshan waxaa la sheegay inuu yidhi markii uu galaaska labaad akhrisan hayay jaamacadda inuu ku biiray aabbihiina uusan ka war aabihii booliiska u sheegay sooma wargeliyey ha aabbihii wuu u sheegay laakiin asaga intaas ayada cid ka warqabtay ma jirto markii uu baxsaday un ma ogiye inta hore ee uu uu isaga oo arday oo galaaska ku jira inuu nimankaa la shaqaynayay buu sheegay aabbihii wuxuu sheegay markii uu tegey oo akhriska intuu dhameeyey uu nimankaa ku biiray aniga ma qabo niman becmistir eh oo kenyaan eh ama qaxootiga ha joogaane in ay al-shabaab la shaqeeyaan waxaa jirtaa abudabay ninka joogo magaalada gaaris ninka jooga oyna weligood is arkin iyo communicationka ku wada shaqaystaan oo intaasoo alaaba iisoo diri lacagta meejaa iisoo gee sidaas ayada ayaa lagu shaqeeya waata xubin kale ayaan u gudbaynaa siyaasiyiinta gobolka ee maryan waxay ku andacoonayaan in qaxootiga ay yihiin halka inta badan laga bacarimiyo laga dhiso een, qaraxyada ka dhaca guud ahaan gobolkan oo ha ah halka een, sartu ay ka qurantay lasoo maray dareenkaaga ka war Ah, horta way dhici kartaa qof qaxooti ah oo qaxootinimo wadanka u joogo inuusan ka inuusan ka mid ahayn eh, xarakada al-shabaab laakiin waxaa dhici kartaa maxaa yeele qaxootiga waad ogtihiin inta u xiran dhul yar uma xirna qaxootiga laakiin waxaa dhici kartaa eh, qaxootiga dhexdiisa meel ka mid ah in la hayo oo lagu muxuu ahaaye lagu tababaro caruurtan ama ay hubka dhigtaan oo ay intay maxaa yeele maanta hubka lala soo galay gaarsa oo jaamacadda lagu laayay caruurta ma dhici karto in hal habeena lasoo geliya hu- hubka kenya maxaa dhici kartaa in accumulation la sameeyey mise aruuris la sameeyey oo hal meel lagu sameeyey markaa kadib lasoo geliyey annagay dhadhaa meeqaan isu jirnaa waay su-aasha Ma- wax- ma- ma- wax badan isuma jirno ninka xagga ka soo tago muxuu ahaa halka saaco subaxna laba saacoo soo soconaya gaaris u imaanaya habeenka asaga eh haddii fiidkii ama salaadii salaad subax markii la tukanayo laga soo baxo halkan waa lasoo geli karaa labaiyo tobanka wakhtiga la galay gaarisa oo jaamacadda gaarisa la galay waa wakhti xilligii ugu fiican oo qofka la dhaho waa la geli karaa ama dagaal ruuxa la geli karto maxaa yeele dadku way hurdahayaan marka doodooda waxay tahay suurtagalnimada way dhici way kartaa dhici kartaa inay jaamacad muxuu ahaaye qaxootiga ee laga soo abaabulo waatay cusmaan ibraahim cusmaan faroor waxaa tahay gudoomiyaha guddiga nabadgelyada ee degmadaas qaxootiga adiga ammaankiisa inta badan een, ka war haysa doodaadu maxay tahay aniga markaan hadda dhadhaab joogo keliya gudoomiyaha qaxootiga ma ihi maxaa yeele markaan greta gaarisa joogay qaxootiga anuu ihoos imaan jiray haddana anuu ihoos imaadaa qaxootiga wuxuu la mid yahay magaalada gaaris magaalada gaaris haddii lagu tababara al-shabaab qaxootigana waa lagu tababaraa waxay ku kala duwan yihiin ma laho aniga waxaan sheegayaa saddexda xero oo ifoowan iyo ifootuu iyo dhagaxday guddiyaal nabadgelyada ka shaqeeyo oo dowladda ay og tahay ilaa nairobi oo annaga nala shaqeeyo ofishal xafiisyaha la shaqeeyo wixii war sheego ayaa jiraan way dhici kartaa al-shabaab ama burcad can kastaba oo hubaysan xeryaha qaxootiga inay intay imaato meel ay ku gabato oo markaa ayada ay ka soo baxdo laakiin meel xere eh oo furan oo al-shabaab lagu tababaraa xeryada qaxootiga ka jira arrintaas ayada ma jirto mana jiri doonto Arrintaas- waata sooto adiguna anigaan soo gaabiyo midaan dhihi lahaa maxaa waay horta dhibaato markay dhacdo masaakiinta daka oo saameyntay gaarayso oo dhibaatadana ay- ay aad ayada xaggeeda uga sii badanayso dowladda xaggeeda ka imaanayso qaxootiga markii maanta ay xildhibaano isku imaadaan ayagoo hataa ka fiirsanin waxyaala ay ku hadlayaan qaxootiga masaakiina ku nool runtaan isku sheego haddii hundred percentka ku nool masaakiinta meeshaas laga yaabo five percent inay yihiin sympathizers mise ay yihiin kuwa oo gacanta siinayo mise oo- mise al-shabaab shaqeynay dhalinyaro way jiraan laga yaabo inay laga soo dhex qadqaad qaxootiyaha oo shaqo la-aan iyo iyo masaakiinnimo iyo dhibaato ay u geynta oo al-shabaab ee dhalacag baan la siinaya kaale Laakiin Toto, waa tahay ee, ee, dowladda soomaaliya xilliga ciidamada qoranaysa qaxootiga laga qoraa al-shabaab qaxootiga inta badan laga qoraa baa la dhahaa sirdoonka warkaas ayuu hayaa miyaada diidanta warkaas ma diidani dowladda soomaaliya ciidamo loo tababaraya gaarisa magaaladeeda laga- laga- laga soo bixiyey aniga xilligaas activist youth activist la ah xildhibaankeena aadan barre oo inta laga soo doorto magaaladeena township ayaan hadda ka hor u gudbiyey aan dhahay dhibaatadan ayaa gaarisa ka socota dhallinyaro halkan laga qoraya ma tallaaba laga miyaad ka hadli la'dihiin Arrintu- waad aaminsanta soomaaliya in dhalinyaro halkan laga qori karo dowladda soomaaliya halka looga qoray xagga official ah shabaab inay halkan dhallinyaro looga qorayo isweydiin ma laha taas waa wax oo xaqiiq ah waa tahay waa tahay ee, docodsaan hay adigu deegaanka iyo qaxootiga way isla degan yihiin aniga haddaana guddoomiyihii meesha ayade horta waxaan sheegahaya mala ma aha wax run e baan oga meesha libooyo la dhaho iyo dhadhaab inta dhexdooda eh wax mari kara ma jiro wiilasha tagtaaganna qaxooti ma aha waa niman deegaan dhadhaab iyo meesha dheertu la yidhaahana saasoo kale u taagan yihiin dad kuwaas waa burcad dabcan kuwaasoo burcad ah oonan qaxootiga ka imaanin deegaanka ka imaaday dad burcad ah oo qaxootiga joogo oo dadka dhaco oo du- oo oo meel walba jabsado way jiraan laakiin waxyaalaha qaxootiga ay nimanka mudanayaasha ay ku sheegayaan ee ay ifo ifo ifo ifo markastaba ay leeyihiin waa siyaasad maxaa yeele qaxootiga kuura badan bay qabaan aad iyo aad u dhegeyso kenyaan badan baa dhex degan baad leedahay yaan badan baa dhex degan kuura badan bay qabaan marka waxaan ka baryi lahaa nimanka embiyaalke markay hadlahayaan hadalkooda normal ha ahaado xagga siyaasadda xagga siyaasadda ayaynan u leexinin yaynan u waa tahay maryan ee, ma ma oran kartaa in siyaasad ay tahay oo Eh, maxamed horta maanta maalin maalin siyaasad aan ka hadlayna ma aha maxaan iskugu imaana xanuunka na qabta waay xanuunka na qabta waay ninkii siyaasad u bedelo hadalka maanta laga hadlayo oo kenya ay ku dhammaatay oo intaasoo naf ay ku go'day eh, aniga waxaan u arkayaa in ma arkin muaadin Eh, tan labaad tan labaadaan kuu sheegaya way dhici kartaa way dhici kartaa inay qaxootiga uu ku jiro shabaab inay qaxootiga laga aruuriyo shabaab inay qaxootiga ay u tahay saldhig shabaab ma garate way dhici kartaa laakiin maanta oo oohin ay noo taalla oo weer uu noo xiran yahay haddaan dhahno maantadan maanta ah siyaasi aan ka hadlaynaa qofka mu'aadin ma aha waa tahay ee, waa tahay aan- aan- waata qodobkaasoo ku dheeraanay waa ti toto wax yaraan ku darayaa oo oo runta horta xaqiiqda lagama carar karo dhibaatadan gaarasa keli ma u yaalin mandheerna way ka dhacaysay wajeerna way ka dhacaysay nin qarax isku xirayo ayaa hadda ka hore ku qarxay isbitaalka hortiisa idaacaddihii markay duubeen lah dadkii la dhahay yaa la dirin siyaasad kuma jirto meeshan laakiin ma Horta- ogin dadkii tabiyaan ka mid ahin annagu inuu qaraxaas dhacay ninkaasina tabiy siyaasadda way tahay cad weynayna ku leedahay siyaasad waa taas kuusoo noqon doona waa tahay qodobkaas waynu ka gudbaynaa waxaa jira in een, een, siyaasiyiinta gobolka ay sheegeen inay aqoonsadeen iminka in madaarista qaar masaajida qaar lagu tababaro xarakada al-shabaab taas micnaheedu waxa weye in gaarisa xarakada al-shabaab ay joogto ka warran dareenkaagu way joogtaa xarakada al-shabaab meel ay joogin ma leh kenya oo dhan bay joogtaa waddan oo dhan bay joogtaa etoobiyay joogtaa meel walba way joogaan Eh, gaarisna qaas ahaan bayba u joogaan maxay inooga dhigteen annaga saldhig waxaa weeye annaga magaalada gaaris sidaad og tahay magaalada gaaris gacanta midigta waxaa lagu hayaa diinta masaajidyada waxaa dhici karaa masaajidyada qaarkood inay ay samaynahayaan towbar waxaa dhici kartaa inay dugsiyaha samaynahayaan waana laga warhayaa waa laga warhayaa ee waxaa weeye afka laguma cadaynan hadda ka hore markii la xanuunsaday hadda oo boqol iyo sideetan qo- boqol iyo afartan iyo sideed qof ay ku dhimatay ayaa la xanuunsaday waana qasab in la soo bixiyo waata dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa een, idaacadda v o eda cusmaan ibraahim cusmaan afmaroor gudoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada dhadhaab iyo weliba maryan xuseen waraabe oo ah gudoomiyaha ururka haweenka ee nabadgelyada gobolkan iyo weliba ismaaciil cabdiqaadir toto ayaana barnaamijka nagala qayb qaadanaya oo u dhaqdhaqaaqo arrimaha bulshada Een, cusmaan een, haddii aan doodeenna kusoo noqonno shacabku ay cabasho badan ka muujinayaan bandowga lasoo saaray iyo weliba een, qaarkoodna ay cabasho ka muujinayaan een, hanaanka ay dowladda eh, u samaysay bandowga dareenkiina ka war waxaan rabi lahaa arrinta madarisada inaan dib ugu noqdo madarisada horta xaddaaf weeye beri bay koobnayd oo culummada akhrinayso iyo caruurta akhrin iyo annaga kontaroolkeeda aan ka saynay waxaa jira shirow boqolaal kun oo dugsi oo qur-aan ah oo dadka akhrinhayo oo taxfiida oo dadka akhrinhayo nin garanhayo uusan jirin aniga maanta madarisada gaaris wax aan ku xisaabi karo oon ka bixin karo ma jirto waxaan dhihi lahaa nimanka culummada ah ee gaarisa ku dhasheen ee diinta wadi jireen ee waaweyn in ay gadaal ugu noqdaan oo wixii sax iyo wixii kale ay kala ogaadaan aan ku soo noqdo midda bandowga bandowga county commissionerka wuu ka hadlay wuxuu ka hadlay in ay tahay muddo yar markii oo uu jan- jan- jananka booliiska uu u cilaamiyey ka dambe wuu ka hadlay wuxuu sheegay inta nabadda laga sugahayo in ay tahay waana caadi in ay ilaahay magantiisaa tahay kolkuu meesha dhibaato ka dhacdo ee wax yar oo bandowga lagu sameeyo marka aniga hadda bandowga uma arko wax sidaa usii weyn waxaan u arkaa wax nabadda un lagu xallin qayb nabadda ka mid xalinta nabadda ka mid aniga sidaasaan u arka tafyari aan ku soo noqdo hal mar eh, qodobka hadduu dhameeyey eh, muse cusmaan wadaadadeenna waa dad toosan oo aan la garanay horta dadoo toosan dad oo ayagana toosan yihiin mise inay qaloocan yihiin la garanayni fara badanna way soo baxeen gacma dheere oo al-shabaab ka tirsan oo ah hogaamiyaha eh, goboladan eh, inta badan dhibaatooyinka dadka geysanaya dowladda kenya ay ku tirinayso waa culimmadii gobolka soomaha gobolkuna ka soo jeeda ani midaan dhihi lahaa maxaa waaye wadaadadeenna horta wadaado masaakiin baa jirta dowlad markay soo faragashato waxan da- dad masaakiin ayay galaabsanaysaa laakiin ayagaa isgaranayo dugsiyadeenna annaga xilligaan akhrisan jirnay iyo madarasooyinkeenna iskuulka dharka aan uga soo baxna ayaan ku tegi jirnay maanta khamiisyo madow baa magaalada gaariso dugsi ar- ardaya loo xiraya yuniform baa loo xiraya maxaaba ulijeedada maxaa waay fikradan intaa ka imaatay ilmaha dugsiyadan ku jiro wax loo akhrinayo dowladda kenya ma garanayso marka iyadana xaggaas in laga wada fiirsado oo dadkii wixii ay la wada ogyahay in loo hadaajiyo forum oo- oo oo control lagu wada subinayo licensing board loo hadaajiyo ayaa- ayaa- aniga waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo Ee, shirow adduunyada meel ay dhibaato ka jirin ma jirto waxaa jirtaa wakti oo sideedda gobol ee kenya ay ku shireen meesha bomas of kenya la dhaho waxaa madaxweyne wadanka ka ahaa moi kibaki baa ka ahaa gobol walba maxaa ku dhibhayaa kolkii la yidhi odaygii u hadlahayey gobolka dhexe central province wuxuu sheegay hal milyan oo eh, oo mungiki inay jiraan oy doodoobeen oo dadka kenya ay ka baryahayaan in dadkaa lala qabto nabadda lagu soo celiyo marka gobolkan central province yaa shuftoobay ma ahayn arrinta dhallinyaraa shuftoobdayahay waxaan rabnaa hadda madarisooyinka gaaris waa boqolaal kun kuwa fiican baan ogo annagaba caruurtanada ay wax ka barteen hadda jaamacadaha ku jiraan wax dhibaatooy qabaana jirin marka ayada waxaan rabi lahayn madarisooyinka in lasoo kala saaro culummadana in lasoo kala saaro dugsiyaalka qur-aankana in lasoo kala maryan ma qabtaa in madarsooyinka la kala saaraado haa aniga aad baan u qabaa in madarasooyinka la kala saaro madarasooyinka naftigood siyaasiga markaan ana- hadda ay hadlahayaan iyo dugsiyada dugsiyada iyo mad- madarasooyinka dad muslimiina ayaa jiraan oo sirdoonka ka shaqeeya dad muslimiin oo magaalada degan oo nabadgelyada ka shaqeeya ani iyo muse cusmaanba aan ka mid nahay dhalinyaraa jirtaa caruuraa jirtaa caruurta naftigood war way soo sheegi karaan saa isaasaan haldhe way dhihi karaan waxaan rabnaa annaga madarasooyinka iyo dugsiga in la baaro oo la kala bixiyo oo wixii ay barahayaan caruurta la ogaado maryan culimmadu waxay ku doodaysaa in nin ilaa hadda aan la haynin marka laga reebo een, taliyaha ciidanka een, jubbooyinka ee al-shabaab een, gacma dheere inaan la haynin nin muwaadin ah oo madarase soo dhigtay ama gaarisa ka yimid oo qarax magaaladan ka samaynay ama dhibaato ka samaynay doodaadu maxay tahay ninkii maalin dhaweyta isku qar- eh, ku qarxayay isbitaalka agtiisa oo oo macalin dugsi buu ahaa annaga xaafadanadu deganaa Eh, muxuu ahaa muxuu ahaa sheekh la aaminsan yahay sheekh bashiir bay dhihi jireen carruurta shabaab ma wejigay uga qoran tahay inay shabaab yihiin waa tahay een, waxaa inoo soo haray qodobo badan hay-adda cusmaan een, sidee bay kula tahay adiga een, dowladda hadda iminka waxay soo saartay een, xawaaladii waa ay xirtay waxayna soo saartay siddeetan iyo lix muwaadiniin oo kenyaan oo soomaali ay ku jirto iyo weliba shirkado inta badan soomaalidu eh, lafdhabarka dhaqaalaha u ahaa in maanta albaabada lasugu dhiftay ka war arrintaa aniga ilama fiicno waxyaalo fara badan oo khalada baa jira waxaan shalay shirow arkahayay lista oo uu ku qoran yahay ninka ninkii la dhihi jiray ninkii ii sheeg umal uu ku qoran yahay umal aniga xajkii u dambeeyey ayaan waxaan isla joognay makaan isla joognay asaga oo nabadgelyo doon ah oo dowladda sacuudiga weydiisanhayo inuu nabadgelyo rabo sacuudiga wuxuu u weydiisanayana al-shabaab buu ka cararahayay ninkii asaga ahaana shalay listaa lagu soo qoro waxaa layidhi al-shabaab ayuu ka mid yahay waxaa la og yahay oo dadka kenya oo dhan ay og yihiin ninka keliya ee yidhi taariikhdayda ma dhaafahayo laakiin wix alla wixii xadgudub oo nabadgelyada waddanka lagu samaynhayo diintana ay ogolayn aniga waan caddaynhayaa aniga waxaan ka soo horjeedaa dadka faraha badan oo xeryaha qaxootiga joogo ama jooga deegaankan gaarisa ee beecmistirka eh ee siday u dhan yihiin lagu soo qoray al-shabaab ay la shaqeeyaan warkaas warkii fududaa ee maaldhowda madaxweynaha loo geeyey isagoon loo fiirsanin kii oo kale weeye maryan adigu kaa waxaan dhihi lahaa baaritaan ha loogu celiya gadaal ha loogu noqdo haye maryan Ah, horta aniga waxaan u arkaa dowladda way xanuunsatay dadka kenyana way xanuunsadeen marka xawaaladahan hadda la xira amerikaba intay xawaalad xirtay xawaalada ay xirmi weyse ee xirnaan weyse dadkan ayaga ahna baaritaan unbaa lagu samayn ma ogi muddaha la siiyo marka xawaaladahan baaritaan baa lagu wadaa dad badan baa ku nool aniga aan ka mid ahay waa liigu soo xawilaa lacagta oo maxuu ahaa odaygayga wuxuu ka shaqeeyaa soomaaliya Eh, mishaarkiisa waxaa naloo soo mariyaa waxaa naloo soo mariyaa xama- xawaaladda annagoo dhan baa ku nool soomaaliya oo dhan baa ku nool muxuu aha xawaalad ummad idilna lama baabi'in karo maxaa yeele waxaa waaye lifeline waa nolosha laynka nolosha oo u socda soomaali waaye lama baabi'in karo qoy soomaali idil lama baabi'in karo xawaalad lama xiri karee baaritaan baa ku soconaya wakhti aan siino dowladda way xanuunsatee xildhibaanada iyo iyo iyadu madaxdan waqooyi bari oo la yimaadeen listigaas dad ayagoo badan maysan imaan sirdoonka waddanka soo socda annaga baan u malaynayno inay kuwa gacanku dhiigliyaha oo al-shabaab ay garab siinayaan oo ku jiro way jiraan listigaas intelligenska annagaba gaarkeena ayaan dhacna u fiirinayni nin sheekh sheekh sheekh ayaa jiro oo hataa oo geeriyooday marxuum ah ayaa ku jira listiga marka sheekh xasan abdiraxmaan ayaa ku jira listiga waa ceb sheekh umul waa qofka keli oo wadaadka keli wadaadadeenoo dhan afkay xirteen laakiin wadaadka keli oo bannaan intuu la soo istaago al-shabaab waxaa subinaysin waa xaaraami waa qalad aad baad u mahadsantahay, aad baad u mahadsantahay. Waa tahay, waqtigaa nagu socda, waa tahay. Waa- waa tahay.
soomaali kenya haddii aan nahay bisinesyada oo xawilaadaha oo waddanka ka shaqaynayo qalad yaa loo fahmin markii la dhaho xawilaadii alxiraya horta yaa ka shaqaynaya midda koowaad dhallinyaradeenna kenyaanka ah waayo dhallinyaro waa dhibaatada meel walba laga sheegayo shaqaalaha hataa oo u shaqaynayo waa dad reer soomaali ah waa dad soomaaliya kabad imaada horta badankii marka Soomaaliya muwaadiniin fahmin.
kenyana kama shaqeeyaan baad haddii leedahay.
ay muwaadiniin kenyaan maanta ka shaqaynayaan oo dhalintoodii ay ka shaqaynayaan halkan intelligence xataa gudaha waa laga dhexli karaa laakiin Waa- kibandihii ayaa dad- dad- waa tahay- waa- waa tahay maryan dadka ka shaqeeya xa- waa tahay dadka xawaaladaha ka shaqeeya ma aha dad- dadka xa- dadka xawaaladaha ka shaqeeya ma aha een, dad kenyaana ka war arinta arinta arinta ah, xawaaladaha dadka ka shaqeeya kenyaan ma aha waa khalad maxaa yeelay aniga waxaan garanahayaa xawa- hadda dahabshiil oo kale dahabshiil ninka chief accountant u ah waa regaris xawaaladahaas ayaga ah dadka ka shaqeeya boqolkiiba siddeetan iyo shan waa ree kenya su-aashu waxay tahay een, xawaaladaha la xiraya saameyn intee leegay bulshada ku leeyihiin Eh, wallaahi waa geri arrintaa ayade laakiin hadal baxaan rabaa inaan gacan siiyo maryan ay ku hadashay muwaadiniinta kenya ayaa maalin walba meel bilaasha ku dhintaan waxaa dhintaa weliba dadka dadka u muhiimsan shirow sidaad og tahay ilmaha shan iyo toban jirka eh haddii la dilo waxaa la bixiyaa dowladda waxay bixisaa boqolkii boqolkii boqol bay bixisaa cusmaan ibraahim maanta haddii la dilana boqolkii labaatan baa la bixiyaa boqol iyo afartan iyo toddobada cunug ee meeshaa lagu dilay afar kun oo aniga da'dayda eh ayay ka xanuun badan yihiin soo maada garan arrinta xawaaladda la xirahayo arrin meesha ku jirta ma aho soo ma garanaysa marka dowladda hadalka maryan waa boqolkiiba boqol baaritaanka eedayaanan la hor istaagin dowladdana waxaan ka baryay waa inay si dhab e wax u baarto sa waa tahay soddon birqsi baan ku siinaya muxuu yahay xalka gobolka nabad uu ku noqon karo xalka gobolka nabad uu ku noqon karo waxaa weeyey in la keeno mu'aadiniin u dhasheen maga waddankanayto oo afka soomaalida ku hadlaya Eh, maxamedow horta waxaa nasiib darro ah oo nagu dhacday oo siyaasiganagan ay ka aamusan yihiin wax alla wixii wiil ahaa oo ama wax u bartay ama militariga ku jiray ama sirdoonka ku jiray ama ebida ku jiray ama wax kasta ku jiray inay magaaladan laga qaaday tusaalaan ku tusayaa waqti waxaa jirta nin la dhaho sulaymaan rashiid uu joogi jira waqtigan oo sbegta ah haddana uu jooga muranga meel la dhaho oo central kenya dhadhaab buu xoreeyey qori waa laga waaye wax dhaco waa laga waaye wax jid istaaga la waa dadweynahana dal tol muxuu ahaa dhib umuu geysanin asagana w- wadankiina wuu xoreeyey hub oo dhanna wuu naga soo bixiyey maxaana loogu diiday dhallinyaradanadii annaga noo dhalatay oo wax noo baratay oo dowladda noogu jirtay inay meeshan ka shaqayso nin nimankii magaaladan u dhasheen ha la soo celiyo ama ha noqdaan ree mandheera ama ha noqdaan ree wajeer laakiin nin soomaaliyeed oo afka iyo sirta soomaalida fahmaya oo dadka ku dhex qayili oo dadka dhex soconi oo masaajidyada ku tukani oo waxa la akhrinayo ogaani waxaasoo dhan ha- ha la keeno waa tahay cusmaan adigu Een, soddon birqsi baad haysataa aniga waxaan gacan siin hayaa hadalkaa laba qodob oo inta ka hor inta ka dhacday ninka salebaan rashiid la yidhaaha markuu joogay eh, meesha xeryaha qaxootiga markuu joogay lix bilood buu wuxuu soo bixiyey laba boqol iyo afartan qori buu soo bixiyey nin xasan la yidhaaho oo muddo yar joogay laba bilood joogay lix qori buu soo bixiyey ninkii la soo bixiyey anigu ahaa nimanka hadda joogaan ee labalabada sano joogaanna qori weligood intay i weydiiyeen jerman qori intee loo doonaa mayna dhihin waxaa kaloo jira ee shiro waxaa kaloo jira nineteen sixty three iyo markuu imaaday maxamuud cali saalax meeqaa sanaa udhexaysay in badan baa udhexaysay soddon sano iyo wax ka badan baa udhexaysay insecurity lacagtii ku bixi jirtay maalinkuu maxamuud cali saalax meeshan imaaday xafiis ka fadhiistay iyo lacagta ayadaha development u kaaday marka xalka waxaa weeyey weliba hadalka maryan ay leedahay ee nin soomaali un hala keeno waan ka duwane mandheera kuwii ku dhashay mandheera hala geeyo gaars kuwii ku dhashayna gaars hala keeno marka ma iskaabi kartaan ma isbuuxin kartaan waa isbixin karnaa haa waa isbixin karnaa ma oho ma oho ciidan soomaali eh hanaloo keeno waxaa weeye dadka mas-uuliyiinta eh kamaa hadda ninka xerada dhadhaab u weyn eh, hadduu yahay eh, saleemaan rashiid oo kale haddii maxamuud cali saalax beri dowladda ay barido oo lagu soo celiyo gobolka oo county commissioner u fadhiista ama wajeer ama meejan fadhiisto waxaa jirtaa wax ka ninkii maxamed ah, la dhihi jiray eh, eh, jananka ah ee booliiska u weynaa waxaan rabnaa in dadkaas soomaalida ee aqoon-yahanka eh, in in dib loo soo celiyo si ay waddanka nabad ugu soo celiyo waa tahay toto adigu een, ugu dambayntii aniga midaan dhihi lahaa horta gaariso muddo dheer ah, dhibaatooyin waa dhacayeen county commissioner ayaa halkan loo jooga xataa oo ka soo shaqeeyey muddo dheer ay dhib ku qaadatay inay nabadgelyada gaariso uu ka shaqeeyo ninkii anagoo arkeenin ayaa la dhahay waa la qaaday s m s baa lagu qora baa baa lagu transfer gareeyaa la dhahay madax oo siyaasi oo magaaladan ka imaato oo ka imaato gobo oo anaga countigeena ka imaato ayaa halkan ka qaadeen sababta loo qaaday reer gaariso ismay weydinin maxaa khatoor looga qaaday magaaladan markiiu nabadgelyada aan kala shaqaynayn dumarku oo- ayuu la shaqaynayay nin islaam u ahaa masaajidada ku tukan anigana dhex joogay maxaana looga qaaday markiina laga qaadana laamu county commissioner laga- oo asaga marka horeba laamu oo gubanaysa wax ka qaban waayey ayaa halkan naloo keenay way aan loogu keenay annaga maalinba qabilyaalada horta nagama dhammaanayso tuugga hadduu tuugga yeena tuuggeena qabiil aan rabnaa inaan u yeelno oo annaga aan dabad gashanno midkii ficnaana maxa- maxaan rabnaa inaan inaan sawirkiisa aan ku qaadano hal isku qaso horta waxa ree gaarasa horta gaarasa haddii la- annaga meeshaan ku dhalna aan garanayno waa waa tahay waqtiga aad noogu yar madaxdeena aad gaaraso umaasantahayaad umaadsanta horta waa tahay dhibaatada ugu daran ee dadka wax noo tari lahaa ay la joogi laayihiin siyaasadda maxamuud cali saalax asagoo la bedelahayo sookiimo oo halkan aan dhaalin arboy ka barinay asagoo la bedelahayo oo siyaasiyiin ay dabada kaga jiraan soo annaga halkan ka hadalnay ma oo inayna ninkan ha ka bedelin meesha marka dadkii soomaalida ahaa ee wax tari lahaa waxaa hoosta kaga dabada kaga jiraan ama nin kastaba siyaasiyiinta ha kaga jiraan tahay marin adigu Ee, horta horta maanta xanuun badan baana qabtay maanta dhibkana qabsaday oo ama ninkii as- dowladda ama muxuu ah nabadgelyada wax ka qaban lahaa naga bedelahayo sida runta ah waa siyaasiyan siyaasiyiintanada annagoona kala saaraynin Ee, ama ha noqoto muxuu ahaaye kii mandheeraa joogo ama ha noqoto midka joogo meesha u dambeysa oo boodaa joogo oo m c a aniga waxaan kuu sheegahayaa dhib uu siyaasi noo keenin inuus- inuusan nagu dhicin siyaasiyiinta dhibaatadooda waxaa ka mid ah countiga gaarisa laba sano ay hadda shaqaynaysaa labadaas sano fuuta aan ku jiida iyo jiid yay ku shaqayn arrintaana siyaasiyiintaa ka dambaysa nin kasta oo siyaasi ah wuxuu rabaa inuu gafanaha jeebkiisa soo gol horta aga maxaa maxaa fiicnaan lahayd siyaasiga inay isku xirnaadaan markay isku xiran yihiin dulduleel dhexdooda lagama helayo maxaa la rabaa nabadgelyada county governmentka wajeer mandera garissa tanariva waa saddexda ugu daran inay ka geystaan nabadgelyada gacan oo lacag ay siiyaan gudiyada nabadgelyada oo shaqaynaya haddaba dhegeystayaal halkaas ayay noogu eg tahay faaqidaada isbuucan oo si toos idinkaga imaanaysay xarunta gobolka waqooyi bari waxaan idinla socodsiinay anigoo maxamed faarax shira waxaana igala qayb qaadanaya cusmaan ibraahim cusmaan afmaroor oo ah gudoomiyaha gudoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada dhadhaab iyo weliba maryan xuseen waraabe oo ka tirsan guddiga nabadgelyada heer gobol ee gu- nabadgelyada qaybta dumarka iyo weliba ismaaciil cabdiqaadir oo ah sargaal iminka u ololeeya arumaha bini'aadanimada waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamed faarax cali maxamed faarax shire oo xubin barnaamij faaqidaad toddobaadka inooga soo diyaariyey magaalada gaarisa halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inoo soo diyaariyey xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen jaamacadda gaarisa ayaa cabsi badan ku abuuray muslimiinta ku nool dalka kenya sida uu faahfaahinayo sheekh maxamed ibraahim shakuul oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ee ku nool dalka kenya runtii arrin oo maxaan ku idhaha dhib weyn keentay oo aada iyo aada saameyn ugu yeelatay dadkii muslimiinta ahaa ama dadkii soomaaliyeed ayaa dhacday xaalad naxdin leh ama argagaxa ayaana dadku ku jiraan cabsi fara badan ayaa la qabaa oo ka muuqata guud ahaan dadka kenyaanka ah oo ku wajahan eh, muslimiinta guud ama soomaalida thaniyan dadka eh, waxaa la rabaa mataqaanaa dowladda dadkani dowlad bay ku hoos nool yihiin oo ay hoos joogaan dee waxaa la rabaa dadka in maaragtay eh, la ilaaliyo oo maxaanku idhaahdaa labada dhinacba hadday tahay in falkii noocan oo kale ahaa uu dhaco laga ilaaliyo iyo hadday tahay xukuumadda inay ilaaliso dadka eh, iyagoo cadhaysan doonaya inay aargoostaan oo hadda ta ugu weyna laga baqaya ah inay ka ilaaliso ayaa la doonayaa wixii shuruuca iyo wixii maxaanku idhaahdaa eh, eh, xukuumaddu ay ku dhaqaaqaysana waa inay noqdaan wax maaragtay xuquuqda insaanka ilaalinaya oo aan xadgudub ku ahayn ummadda ayaa la doonaya inay noqdaan dowladda kenya ayaa ugu baaqday bulshada muslimiinta ee dalkaasi inay ka qayb qaataan ka hortagga halista argagixisada haddaba kaalin intee leeg ayaa culimaauddiinka arrintaasi ay ka qaadan karaan maxayse yihiin caqabadaha hortaagan horta arrintan iyada waa wax dee waa phenomeno phenomena international ah weeyaan oo adduunka oo dhan horta ka jirta oo wax hadda eh, culimo eh, soomaaliyeed ama culimo kenya isu tagta hadda ay wax ka qaban karaan eh, ma aha xaqiiqatan Eh, waxani waa fikrad iyo qanaaco diineed weeye marka fikradda iyo qanaacada diineed in dadkii la saxo oo la toosiyo oo manhajka saxda ah ee islaamka ee wasadka ah ee dadkii la fahansiiyo weeye horta doorka ugu weyn ee culimmadu ay ka qaadan karto De- cul- culimmadu waa midda koowaad ee waxa weeyaan dee labadii dhinacba waxa weeye waxay noqdeen eh, maxaanku idhahdaa hashii ninka guran maxaanku idhaahdaa arooriye ayay noqdeen oo hadda waad la socotaa culimadii ugu waaweyneed qaarkood oo fikirkan maxaanku idhaahdaa eh, kasoo horjeeday oo dadka eh, maaragtay manhajka saxda ah kusoo dabaqayay ayaa liiskii eedeynta ku jira labadii dhinacba ma garanaysa marka waxaan ka wadaa dee waxa weeyaan waa xadidan yahay awoodoodii way xadidan tahay awalbana dee culimmadu dowladana kama tirsana eh, cuucyadana ma haystaan awoodna ma laha waa un wax sheegidun wey haddii la qaadanayo had- hadday tahay xagga eh, qolooyinkan mataqaanaa dhibka wada iyo hadday tahay qolooyinkan dowladda ahda arrinta kale ee ay muslimiinta dalka kenya walaaca ka muujinayaan ayaa ah in weerarada argagixisadu ay wax ka beddelaan xorriyaddii ay u haysteen cibaadada iyo barashada diinta iyada oo dalka kenya uu ka mid ahaa dalalka u furfuran dhinaca wada noolaanshaha diimaha kala duwan sida uu mar kale faahfaahinayo sheekh maxamed shakuul khatar aada u weyn bay keeni kartaa oo haddaba way taagan tahay oo dadkii cibaadadii meelo fara badan ee salaadaha qaar unbaa la tukadaa maqribka iyo cishaha iyo salaad subaxba guryaha lagu tukadaa salaada casarka iyo duhurka unbaa lagu tukadaa meelaha maaragtay ee masaajida ah madaaristii iyo wixii oo dhanna way mataqaana wada xayiran yihiin oo waa la wada baqaya marka dugsiyadana haddii la yidhaahdo maaragtay waa sensor baa lagu sameynaya ama macalimiinta ama khudabta baxaysa iyaduna dhibkeeday leedahay oo marka weji cusub oo xaggii dacwadii waddanka waxaad ogta annaga waxaan ku haysanaa xorriyad wanaagsan oo dhinaca diinta ah dacwadii baa socota masaajidii baa la dhisayaa Eh, maxaanku idhaha dadkii baa soo islaamaya wax badan oo khayr aan ku haysana marka waxaad moodaa dhacdadani inay sababi karto in waxaasoo maaragtay xorriyad diineedka aanu haysano oo dhan inay soo xidhmayso ayaad moodaa hadda sida ay ku socoto
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
halkaad dhegaystayaal nagala socotaana waa v o a washington haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada v o a waxaad dib uga daalacan kartaan boggeena internetka ee v o a somaly com markana ismaaciil xuseen farjar aan ka codsado bal inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa ismaaciil mahadsanid falastiin wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in sawir qaade ka tirsan telefishinka qaranka dowladda soomaaliya ay galabta dabley hubaysani ku weerareen agagaarka isgoyska kaasa balbalaare ee magaalada muqdisho wariyahan ayaa la sheegay in dabley aan weli haybtooda la garan ay dhowr xabadood oo rasaas ah ku dhufteen wariyahan ayaa lagu magacaabaa farxaan suleymaan daahir isagoo dhaawac ah ayaa dhaawac ayaa kasoo gaadhay rasaastaas ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyaddiisa dowladda soomaaliya se waxay dilalka suxufiyiinta ku eedeysaa ururka al-shabaab hay-adaha samafalka ayaa walaac ka muujiyey xayiraada ay dowladda kenya saartay saddex iyo toban ka mid ah shirkadaha lacagta kala wareejiya ee ay soomaalidu inta badan adeegsato war-saxaafadeed ay ku saxeexan yihiin shan iyo toban ka mid ah ururada samafalka ee caalamiga ah ee ka howlgala soomaaliya oo ay ka mid yihiin hay-adda care iyo oxfam ayaa lagu sheegay in lacagaha ay soomaalidu u diraan qoysaskooda ku nool gudaha soomaaliya in ay sanadkii gaadhayso ilaa hal bilyan oo dollar lacag ka badan hay-adaha samafalka ayaa war-saxaafadeedkooda ku xusay in tallaabada ay qaaday dowladda kenya oo ay uga horeeyeen dowladaha maraykanka iyo australia ay saameyn weyn ku yeelanayso nolosha dad badan oo soomaaliyeed mahadsanid ismaaciil markana kaalimihii sugaanta dhegeystayaal heestii balanbaalis codka macaan ee fanaanka xasan aadan samater
sida meel barwaaqa oo kuura dhaadhe webi baal marayo sida meel barwaaqa oo kuura dhaadhe webi baal marayo barbarkana daruuru kaga beegan yiino waaguna beryaayo barbarkana daruuru kaga beegan yiino waaguna beryaayo berdihii magooniyo awbaxii gadalbaxay balambaalis qalimale balambaalis qalimale balambaalis qalimale balambaalis qalimale hadbalaanka buuda cadnayibidhaanta hadbalaanka buuda cadnayibidhaanta biligtaada waata kalgacaylka biirtu bilicdaad wax dheer tahay biligtaada waata kalgacaylka biirtu bilicdaad wax dheer tahay meel baad ku hawro maajin balbidhiyo maadhiyo baluulu meel baad ku hawro maajin balbidhiyo maadhiyo baluulu barkay isku soodeen ambahal ugaadhiyo bayahaa dad soo marin markay isku soodeen ambahal ugaariyo bayahaa dad soo marin oon weli burlaga goyin biyuhuna qulqulaya sida loo heestaas balanbaalis qalimale ee uu xasan aadan samatar ku luuqaynayay waxay gebagabow tahay idaacadayadii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar tan iyo intaynu idaacadaha xiga ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasii kulanti dambe oo xiise leh
biligtaadi waata kagacaylka biirtu bilicbaad wax dheer tahay biligtaadi waata
This program has come to you from the Voice of America, Washington.